ku bilowne wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hoggaansanta amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo lagu siiyo ganacsiga wasiirka arrimaha gudaha axmed maclin fiqi ayaa sheegay inay al-shabaab wakhtigoodii uu dhammaaday haatana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amarkooda fulisa khudbadda qubrada amniga ka faallooda ayaa shaki gelinaya sida dowladda ay u damaanad qaadi karto amniga ganacsatada iyo milkiilayaasha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey jacfar kukay
bilihii ugu dambeeyey waxaa si lama filaana uga bilowday gobollo ku yaala bartamaha soomaaliya kacdoon ay dabley beeleed uga soo horjeedaan al-shabaab arrintaasi waxay si muuqata u wiiqday awooddii ururka kadib markii lagala wareegay dhul baaxad leh oo qaarkiis ay in ka badan toban sano gacanta ku hayeen arrintaasi waxa ay keentay in qaar ka mida ganacsatadu ay ku dhiiradaan in ay diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaab ugu yeeraan sakawaadka hanjabaad la rumaysan karo ayaa la sheegay in al-shabaab ay ganacsatada iyo milkiilayaasha qaar u direen waxaa ka mid a sharikadaha iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya magaalada muqdisho iyo hareeraheeda taasoo keentay in dhab loo qaato lana joojiyo howlihii dhismaha iyo horumarinta kale ee socday arrintaasi ayaa soo dedejisay go'aan ay dowladdu ku qaadatay inaanay u dulqaadan amarkeeda barbar socda oo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda lagu soo rogo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka axmed macalin fiqi oo xalay xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaana amarkan soo gudbiyey in la qaataa amarka al-shabaab kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah kooxda argagixisadaa qof ka tirsan oo asaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadana inay tahay wasiirka waxaa go'aankan ku dhaliyey cabasho ka timid dadkii xoogsatada ahaa ee ku noolaa waxa ay maalintaas howlaha dhismaha ka soo shaqaystaan sida uu isagu xusay waxaanu intaasi ku daray in ciddii u hoggaansanta fariinta al-shabaab kan dowladdana iska dhega tirta ay tallaabo ka qaadi doonaan waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamadu ammaanku ay runtii tallaabadaas tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ah ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta ah cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah axmed fiqi wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladdu ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan sugidda ammaanka muwaadiniinta ka dhega adeegta fulinta awaamirta al-shabaab haddaba su-aashu waxa ay tahay dowladda federaalku awood ma u leedahay in ay sugto amniga dadka ay ku amartay in ay howshooda dib u bilaabaan waa kan korneyl cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhinaca ammaanka ah oo ku sugan dalkan maraykanka magaaladaasi waxa waa waa magaalo aada u baaxad weyn ciidanka joogana muxuahay kuma filla inay maaragtay meel kasta ay maaragtay daar kastoo la dhisaay ama dhismo kastoo socdo ama shaqo kastoo socdo inay ilaaliyaan kuma filna marka arrintaasi xoogaa waxaad u malaynaysaa inay maaragtay ay ka hor imaanayso waaqaca xaqiiqda ay ka hor imaanayso korneyl macow waxa uuba shaki ka muujinayaa in cidda amarada bixinaysa ee shacabka iyo ganacsatada u goodinaysa ay dhammaantood al-shabaab yihiin waxa uu tilmaamayaa in cid kale oo fursadda ka faa'iidaysanaysa ay ku soo dhex dhuuman karto sida horeyba dhowr jeer u dhacday awaamirtan dadka bixinaya maxiyey yihiin waa shabaab magaca shabaab iyo shabaab oo eg ka waay marka organize crimeka iyo dambiilayaasha abaabulan oo magaalada muqdisho waxa waaye shantii sano ugu dambeysay aad ayay ugu kobceen marka teleefonada qaarkood waxaa suurtooda qofka qofka ku soo wacay inuuba iyaga uusan ahayn oo maaragtay qof kaleeto tahandadaad iyo in baad uu ka qaada ninka guriga dhisanayo milkiilaha guriga dhisanaya inuu baad ka qaada ayaayaa ayaa suurtagale wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in dadka hadda u hoggaansamaya amarada kooxda ay la mid yihiin jinnigii nebi sulaymaan ee isaga oo waa hore geeriyooday cabsi ay ka qabaan darteed amarkii uu faray muddo u sii fulinayay waxa uu soo hadal qaaday in al-shabaab ay ku jabeen dhul uu hiiraan ka mid yahay kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen waana dabaday jeediyeen runtii hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa ciidan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dad dambe oo soomaaliyeed ay u hanjabaan fikirkaas waxaa wasiirka la qaba korneyl cabdulaahi cali macow oo shacabka u soo jeediyey in ay dhiiranaan la yimaadaan waxaa ka keenaya waa caro waayo shabaabkii waxa waaye jab weyn ayaa wuxuu ka soo gaaray hiiraan iyo muxuu ahaay iyo gobollada dhexe muxuu ahaay galmudug nimankaasi waa la jebiyey maanta marka shacabka soomaaliyeed waxaa la rabaa gudnimadan inay ka baxaan marka dambe waxay ku leeyihiin waxaa suurtooda inuu ku yidhaha gurigaada ma seexan kartid ma qadayn kartid mana cashayn kartid marka cabsida in layska daayo ha lagu dhiirado korneelku waxa uu tusaale u soo qaadanayaa kooxa sidan oo kale u abaabulnaa oo in muddo ah dalal ay dowlado xoogle ka jiraan dadka ku nool lacago aan sharci ahayn ka qaadanayay ka hor inta aanan intooda badan xididada loo siibin laakiin hawshaasi muddo yar kumaanay qabsoomin mafiyada organize crime ilgaboni iyo muxuu ahay organize crimeki oo mafiyada oo muxuu ahay balerma iyo sijilia ka kacay iyo muxuu ahay chicago iyo detroit iyo new york ma mafiyadii waxa waaye dagaalkii ilaa labaatan sana ayay maaragtay ay muxuu ahay interbolka iyo booliiska kaleeto muxuu ahay yurub iyo iyo kuwa maraykanka iyo f b i da ay la dagaalamayeen rule number one waxa waaye mafiyada waxa waaye waxa aad ii sheegayso aniguma dhegaysanayo kaamana rumaysanayo laakiinse taydaa run ah xataa markaa ku dilaayo rumayso inaan ku dilaayo waa handadaada waxa waaye sida stylekii oo mafiyada u shaqaynayo horey umaanay dhici jirin in dadku ay si bareera uga hor yimaadaan amarada lacagsiinta kooxda ka hor inta aanay qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka ka dhicin dagaallo ay beeluhu hormuud u yihiin ciidamada dowladduna ay kaabayaan oo al-shabaab meelo fara badan looga itaalroonaaday
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi noo diyaariyey